بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى waxaynu ku dhex jirnay darsigii silsilatu shaksiyat almar'a almuslima ama sifaat almar'a almuslima qeybtii ugu dambeysay oo tobnaad oo ahayd almar'atu almuslima maca mujtamicihaa waxaanu ka bilaabeynaa darsigan insha allah haddii rabaydmo qodobka odranaya laa tatakabbar gabadha muslimadda waxaa laga rabaa oo caqliga leh oo diinteeda fahmaysa inay kibir iska ilaaliso waayo kibirku ma aha min sifaati waxa weeye muslimiin qofka muslimkaa inuu kibiro ama waxa weeye khal makhluuq oo dhan ba inay kibiraan uma aha arrin ay waxa weeye ku habboon waayo kibirka ilaahay baa iskale ee waxa weye qof makhluuqa oo miskiina inuu kibiro wax habboon ma aha fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waa ku halaagsamayaa qofku haddii uu kibro kibirkuna sida aynu soo marnay waa badaru lxaqi wa qamdu nnaas inuu qofka xaqa uu diido inuu u hoggaansamo oo waxa weeye uu iskala weynaado xaqa inuu raaco iyo inuu dadka tanqiisiyo allihii subxaana qaadirka ahaana dadka kibirka badan ma jecla waayo allihii subxaana qaadirkaa markuu ka sheekeeyey fircoon iyo qoomkiisii say dhulka uu kibreen iyo fasahaadkoodii iyo si u halaagay ilaahay waxa uu yidhi tilka addaaru alaakhiratu najcala najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin waxaanu u yeelaynaa dhulka oo cirib dambeedkeeda iskale fii suurati alqasas buu ilaahay kaga soo hadlay waxa weeye dadka aan doonaynin kibir daaru laakhira ay aakhira waxaa iska leh oo aanu siinaynaa kuwa aan kibir doonaynin iyo culuw iyo isla weynen aan doonaynin dhulkana aan fasahaadinaynin haddaba qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu noqdo qof daa'iman aakhira u shaqaysanaya oo aan kibir iyo isla weynan ku jirin sidoo kale waxaynu ogaanay oo nusuusta ka ogaanaynaa ilaahay inuuna jeclayn waxa weye qofka kibirka badan oo mukhtaalka ah oo faquurka ah oo waxa weye isla weyn oo dadka u fahma oo isla waaweyn walaa tusacir khaddaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa waa wasiyadii nabi waxa weeye luqmaan alxakiim wiilkiisii uu la dardaarmayey waxa uu yihi walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxaa macnaha adiga oo waxa weeye dadka dhabanka u jeedinaya oo iskala weynaanaya oo ka kibraya dadkii waxa weeye dhabarkaa ujeedi dhabankaa ujeedinin oo wejiga intaa ka dadabta kibir kibir yuu ku gelin dhulkana ha soconin maraxan adigoo isla weyn oo waxa weeye isqaadaa dhigaya in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur ilaahay ma jeclaa mid walba oo mukhtaal ah oo mashidiisa iyo socodkiisa isjejebiya fakuurin faan badan oo kibir badan haddaba qofka ku ku tadabura waxa weeye nusuustaas wuxuu ogaanayaa inuunan kibirku ahayn sifo wanaagsan ee uu yahay sifo aada iyo aada u xun sunnaha nebigana calayhi salaatu wassalaam aada iyo aada buu inooga digay oo nebigu aada iyo aada buu saxaabada uga tanfiiriyey inay kibir uu qalbigooda galo waxaa marka arrintaa kuu caddaynaya inaan xataa uuna jannada qofku gelaynin buu nebigu sheegay kibir uu ku jiro oo xadiidkii imaamu muslim uu wariyey ayaa caddaynaya xataa qofka uu qalbigiisa kibir galay inuuna janno arkaynin laa yadkhulu ljanna buu yihi nebigu man kaana fii qalbihi mithqaalu daratin min kibir qof janno ma gelayo jannadaa ma gelayo culummadu waxay yidhaahdeen ay macnaha laba arrimood baa lagu xambaarayaa in istaxalla haddii uu xalaashado wuu ku gaaloobayaa oo janno indha saari mayo oo hadduu yidhahdo kibirkii waa xalaal oo waa ii bannaan yahay oo waxa weye waan samaynayaa waan ku gaaloobaya haddii unan xalaashana waxay ku noqonaysaa ay macnaha jannada ibtidaa'an horay ka geli mayo ee waxa weeye bacda alciqaab haddaan ilaahay cafiin ayuu waxa weeye markaas aakhirkiisa jannadii wuu tegaya hadduu islaanimo ku dhinto man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibir waxa wax ugu yar qofkii ay qalbigiisa ku jiraan mithqaala dara waxa ugu yar ba la yidhahda oo kibira qalbigiisa ku jirto faqaala rajulu nin ba wuxuu yihi ina arajula rasuulka ilaahayow ninku waxa uu jecel yahay yuxibu an yakuuna thawbahu xasana xasanan wa nacluhu xasana waxa weye qof ninku wuxuu jecel yahay ama dumarkuba waa la mid inay dharkoodu qurux badan yihiin uu xirto oo kabawan wanaagsan xirto qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa qurux badan yahay quruxduuna jecel yahay alkibru batru lxaqi wakamdu nas macnaha kibirku ma aha inaad dhar qurux badan xiratid ma aha inaad kaba qa kaba qar qurux badan xiratid laakiin ilaahay wuu jecel yahay in la xirto dharka qofku ilaahay uu siiyo nicmada ilaahay inuu xirto laakiin waxa weeye kibirku waxa weeye batru lxaqi ay dafcuhu waxa weeye qofku inuu diido xaqi oo u hogaansami waayo uu radiyo xaqa oo uu u hogaansami waayo wixii xaqa ahaa wakamdu nnaas ay ixtiqaaru nnaas inuu qofkii dadkii uu ixtiqaariyo oo uu yidhaahdo anaa ka wanaagsan oo waxa usaa la yimaado kaasaa la yidhahdaa kibir marka wa can xaarisa ibn wahab radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan ka maqlay oo odranaya alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin ma idiin sheegaa biahli nnaar kuwa naarta gelaya kullu cutullin jawaad mustakbir kullu cutullin cutulli waxaa la yidhaahdaa ay macnaha mid walba oo khaliidun shadiid ah kan ad adag ee khaliidkaada cutulli la yidhahda qofka ad adag ee jafaafka ah ee dhibta badan jawaadin kullu cutullin jawaad ay mukhtaalun fii mashyatii waxa weeye socodkiisa jejebinaya ee kibirka badan mustakbir ay maaragtay kibirku ku jiro haddaba waa sifo aada u xun xadiidkana waxa weeye waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa warinaya waa sifo aada iyo aada madmuum u ah inuu qofku qof ad adag oo khayr daran oo kibir badan oo isla weyn inuu noqdo qofka mu'minkaa waa inuu noqdaa qof waxa weeye mutawaadica oo aan kibir iyo waxa weye qalbigiisa una ku jirin rag iyo dumarba taasaa loo baahan yahay haddaba waxaa ugu filan hoog iyo dhibaato oo dhan iyo waciidba qofka mustakbirkaa oo isla weyn waxaa ugu filan dhib oo dhan in uu ogaado waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa maalinta qiyaamaha inuu dumaynayo oo oo waxa weeye unan nadra raxma ku eegeynin waayo nebigu wuxuu yidhi laa yanduru allahu yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaamaha ma eegayo ilaa man jara isaarahu batran qofkii maradiisa dhulka ku jiida waa ragga raggaa laga hadlaya ay dumarka iyagu maradooda dhulka waa ku jiidi karaan oo way u bannaan tahay laakiin kibir ugu jiidi mayaane waa inay ugu jiidaan itibaacu sunna sunnaha inay raacayaan iyo diin wa inay ka tahay laakiin kibir hadday ugu jiidaan waciidka waa soo gelayaan haddaba markay qofka saas samaynaya xadiidkuna waa muttafaqun caleyh qofka waxa weeye maradiisa dhulka ku jiidaya dad badan baa maanta markaa tiraahid war surweelka kor u qaad uu leeyaha maya maya surweelka intuu dhulka dhigo maya aniga kibiriga ma aha kibir ama ha kaa ahaado ama yuu ka ahaa kibir hadduu kaa noqdo dee waxa weeye waa waciidkaa shadiidka aad ku dhacday hadduuna kibir kaa ahayna waxa weye dee waxaad ku dhacday min alkabaa'ir oo nabigu wuxuu yihi waxa weeye man ma asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar naar ayaa lagu gelayaa marada haddii laga hoos marayo canqowga sidoo kale xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi halaatatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim saddex qolo oo dadka ka mida maalinta qiyaamaha ilaahay lama hadlayo ay kalaam wana kalaam raxma kalaam naxariisa lagula hadli mayo walaa yuzakiihim mana dahirayo u dembi dhaafi mayo oo waxa weeye cadaab bay gelayaan walaa yanduru ilayhim nadra raxma ma eegayo walahum cadaabun aliim cadaab aliim oo xanuujiyana way leeyihiin maxay yihiin saddexdaasi shaykun zanin nin weyn ama dee qof dumaroo weyn qof weynaaday oo zinaysanaya wa malikun kadaab iyo nin boqor oo madaxweyneha oo beenlow ah wa caa'ilun mustakbir iyo faqiir caa'il waa faqiirka mustakbir isla weyn oo kibir badan xadiidkana imaamu muslim iyo keyrkii baa werinaya culmadu way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen shaykun zanin waxaa loogu ciqaabay mar walba horta zinadii waa min alkabaa'ir waa xaaraan laakiin waxaa waciidkan loogu sii gaar yeelay qofka weyn maadaama uu weynaaday oo shaawadiisii ay jilicday oo wixii uu dhali karay dhalay dee muxuu zine uga baahan yahay waa inuu zine iska ilaaliyaa markaa maadaama uu qof weyn ba noqday ilay dhallinyaronimadii iyo wixii gubaya waa baabeene haddaba marka waxay kutusaysaa hadduu zinaysto inaan qalbigiisa iimaan ku jirin oo ay kibir u geynayso xaqii uu u dhaafayo wa melikun kadaab ninka boqorka ama madaxweynaha ama xukumkaaya oo beenlowgaa maxaa beenta ku kalifaya ilaa ciduu ka baqaya ma jirto xukumkii o dhan isagaa haya isagaa cid walba kala maamulaya hadduu marka beenlow noqdo waxay kutusaysaa iimaan la-aantiisa iyo inuuna wax khayra lahayn waa caa'ilun mustakbir qof waxa weeye caa'ila oo faqiira faqiira muxuu u kibraya qofka xoolaha haysta waxaa dhici karta inuu kibirku ugeeyaan xooluhu iyo waxa weeye mansabka laakiin miskiin faqiiran waxba haysan hadduu kibro waxay kutusaysaa inuu markaa qalbigiisa iimaan ku jirin sidaa daraaddeed waxa kibirkaa wax wanaagsan ma aha sababtuna waxa weeye ana alkibriyaaa min sha'ni ilaahi ilaahay baa iskale kibirka walaysa min sha'ni alcibaad addoommadu inay kibraan xaq uma laha makhluuqiinta oo dhan waa ducafaa qof walba wax walba oo makhluuqa waa daciif weeye wax walbana oo makhluuqana aakhirkooda waxaa u dambeeya baaba kullu man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika diljalaali walikraam aakhirka ugu dambeeya wax walba oo makhluuqa waa baaba-aya allihii subxaana qaadirka ahaa oo khaaliqa ahaa baa soo haraya sidaa daraaddeed qof biri dhimanaya oo qabri gelaya oo budo noqonaya oo baaba-aya awalna shala laga abuuray waxa weeye biyo yaree daciifahe aan waxa weeye qofku markuu waxa weye maradiisa ay ku dhacdo uu iska dhaqayo oo uu ka maaragtay istiqdaar uu ka sameynayo una rabin waxaa noocaasa laga abuuray haddana waxa weeye maalin walba markuu cunto cuno suuliga kusii ordaya oo gebigiisaba noocaasa inuu kibro ma aha hadduu marka kibro oo kibir la yimaado haddaba wuxuu ku qabsaday sifaadkii ilaahay allihii subxaana qaadirkaana wuxuu ballan qaaday qofka sifaadkayga igu qabsada anigu aan gaarka u leeyahay inaan cadaabayo kama fi alxadiidi aladi rawaahu muslim xadiidka imaamu muslim uu wariye uu caddeeyey oo xadiisulqudsiga uu nebigu yihi qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yihi alcizu izaari wاlkibriyaau ridaa'i faman naazacanii bishayi minhumaa cadabtuhu alcizu isla weynanka weeye ciziga iyo sharafta waa izaari waa hoosguntigaygii wlkibriyaau kibirkuna ridaa'i waxa weeye waa go-aygii sare faman ilaah baa garanaya marka inagu sifaatkaa dhex geli mayno ilaahay saasuu inoogu sheegay taasaynu u daynaynaa ma garanayno waxa weeye go iyo waxa weeye hoosgunti ilaah baa subxaana qaadirka ayaa garanaya waa min sifaati alghaybiya inaan tadaakulnoo dhex galnana xaq uma lihin mana ta'wiilinayno mana bedelayno nu'minu bidalika saasaan ku rumaynayna faman naasacanii qofkii igu qabsada markaa oo la yimaado o yidhaahda anaa kibir samaynaya marka qofkii kibir la yimid de ilaahay ba ku haystaa kibirnimadii kibriyaagii ilaahay baa waxa weeye adiguna aada sheegata haddaba qofkii marka igu qabsada buu yihi cadabtuhu naari ay raada qaronayaan waxaa labadooda mid kamida kii igu qabsada waana cadaabaya imaamu muslim ayaa xadiidka saa ku warinaya haddaba marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu banaanka ka maro kibir iyo isla weynan wa min huna jaءat nusuus الsuna almudahara mutataabica waxa weeye nusuus badan ayaa timid oo sunaha nebiga calayhi الsalaatu wassalaam ka hadlaysa oo aad iyo aada uga digaysa dadka mu'miniinta rag iyo dumarba inay kibir ay waxa weeye naftooda kibir ay ku daraan oo waxa weeye ay aada iyo aada isaga ilaaliyaan kibirka wa min tilka anusuus nusuustaa faraha badan waxaa ka mid ah oo nebigu ku nahiyey inuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wassalaam xadiidka saxiixa uu nebigu axaadiis aada u fara badan buu ku wariyey laakiin waxaa ka mid ah man tacadama fii nafsihi aw ikhtaala qofkii naftiisu la weynaato ama waxa weeye kibriyaa ku dhaca oo waxa weeye ikhtiyaar sameeyo maaragtay socodkiisa iyo kibir kibir waxa weye arrintaa la yimaada ayuu yihi nebigu maxaa ku dhacaya macnaha qofka noocaasa fii mashii saa sameeya laqiya allaha caza wajal ilahay buu la kulmaa maalinta yowma alqiyaamaha wa huwa calayhi gadbaan ilahay oo u caraysan haddaba qofka ilaahgii subxaana qaadirkaa la kulmay ilaahayna u caraysan yahay waa qof halaagsamay oo waxa weeye markaas dhibaato ku dhacday weye imaamu albukhaari ayaa xadiidka ku warinaya fi ladab almufrad وصxxhu alcalaamaة اlalbani raximah الlah i waxa weye fi ladab اlmfrad ayuu ku saxiixiyey shan boqol afartan iyo sagaal raqamka haddaba marka qofnaya naftiisu la weynaanin addoommo masaakiinaa nahay inaynu naftu ina la weynaato oo kibirina galana waa wax aada u xun marka qof walba oo muslima waxaa rabaa inuu iska ilaaliyo kibirka oo banaanka uu ka maro ma aha sifaat wanaagsan oo waxa weeye dadka makhluuqa wanaagsan ilaahigii subxaana qaadirkaa xaggiisa waa sifaat wanaagsan oo waxa weye sifaatka ilaah bay ka mid yihiin laakiin makhluuqa markay kibir la yimaadaan waa sifa madmuuna oo aan la ogolayn oo inuu kibro xaq uma laha qodobka labaad aan kusoo qaadayno waxa weeye kibirkii haddaynu diidnay oo lainoo diiday waxaa layna ka rabaa mutawaadica inaynu tawaaduc la nimaadno marka gabadha muslimada waxaa laga rabaa inay noqoto mutawaadica mid waxa weeye dabacsan oo tawaaduc samaynaysa tawaaducu waxa weeye macnihiisu waa tarku lkibir waxa weye waa in kibirka laga tago oo qofku qof dabacsan iska dhigo oo uunan kibir badnayn oo hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo waxa weye dhaqankiisa oo dhan ay noqdaan wax dabacsan oo layin ah sidii nebiga calayhi salaatu wassalaam inoo baray oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam ma tawaadaca axadu lilah ilaa rafacahu allah qof tawaaduca ma jiro ilaahay darti u tawaaducay ilaa waxa weeye ilaahay kor buu u qaadaa imaamu muslim ayaa warinayay keyrkii marka tawaaduca waxaa laga helaa inuu qofka ilaahay darajadiisa kor u qaado hadduu ilaahay darti u tawaaduco ina allaha buu yihi nebigu ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu war waxaa ilaahay ii waxyooday inaad tawaaducdaan ood isdebcisaan oo iidan kibir ida gelin xataa laa yafkara axadun calaa axad ilaa uunan qofna qof u faamin marka qodobka ugu horeeya muxuu noqday watawaaducu inaanan qofna qof u faamin oo waxa weeye aan la isku faamin walaa yabgii axadun calaa axad qofna qofuuna ku xadgudbin marka tawaaduci wakaa waa inaadan dadka ku xadgudbin waa inaadan dadka u faamin waa inaadan isla weynaanin waa inaadan kibir samaynin waa inaad socodkaagu caadi yahay sifaadka noocaas oo dhan baa tawaaduca la yihahda imaamu muslim baa xadiidkaana warinaya oo waa xadiis saxiixa haddaba markaa qof walba oo muslima rag iyo dumarba waxaa laga rabaa tawaaduc waxa weeye aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay inuu qofku tawaaduco gabadha muslimaddaa markaa oo wanaagsan oo siiradii nebiga calayhi salaatu wassalaam intay akrido fiiriso ku dhaqmaysa waxay noqonaysaa markaa gabarh tawaaducda ragguna waa sidoo kale marka tawaaducu waxa weeye waa kibirka in laga tago oo liinu ljanib oo waxa weeye hadal wanaagsan hadal dabacsan karaamayn iyo waxa weeye qof aada iyo aad mutasaamixa inuu qofkii noqdo ayaa la rabaa waqad dakara anas radia allahu canhu annahu mara cala asibyaan waxa weeye caruur buu soo maray fasallama calayhim caruurtii buu salaamay waa anasoo nin weyna markaasu wuxuu yihi markuu salaamay wa qaala wuxuu yihi kaana annabiyu sala allahu alayhi wasalam yafcalu dalika nebiga ayaa saa samayn jiray muttafaqun calayh haddaba caruur yar yaruu soo maray meel isaga cayaaraysa caruurtiibuu salaamay waayo dad badan baa ka kibra ilmaha iyo dadka meelahaas in la salaamo dad badan baa ka kibra haddaba waa in arrintaa la sameeyo sidoo kale waxaa laga wariyey anas inuu yihi man tawaadaca min tawaadici nabiy sala allahu alayh wasalam ana alamata min imaai lmadina kana ta'khudu biyadi nabiy sala allahu alayh wasalam fatantaliqu bihi xaytu jaat xaytu shaacat yaqdii laha xaajataha anas wuxuu warinayaa wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wassalaam sida imaam albukhaari warinayo gabar baa u imaan jidhay addoon ah oo addoommada madiine ka mid ah markaasay waxa weeye gacanta intay qabsato oran jirtay rasuulka ilah danbaan kaale ma aha in gacanta nebiga ku dhegi jirtay ee waxa weye macnaha way la hadli jidhayo dan baan kaale markaasuu raaci jiray ee maahay ma uu taaban jirin waayo sababtu nebiga calayhi salatu wasalaam gabar uunan xaaskiisi ahayn ma taaban jirin ama una dhalin markaasay halkaa u raaci jiray meeshay rabto ilaa danteeda uu u dhameeyo uu la istaagi jiray oo waxay rabto u sheegan jiray oo waxa weeye una markaas tawaadicnimadaasay kutusaysaa dadkeenana maanta waa aragtay waxa weeye dadkii caadiga ahaa oo aan addoommadaba ahayn ayaan waxa weeye cid la hadlaysa iyo cid kala jirin ee waxa weeye maaragtay dhib iyo mashaakil oo qof walba qofkii kale ka faamaya waa mashaakil marka waaya waxaa soo galay madina me tamim ibn usayd ila almadina ayuu yimid nebiga isagoo weydiinaya waxa weeye can axkaami alislaam markuu nebiga u yimid marka hadde wuxuu filayey ninkaan meel fog buu ka yimid nebigana weli ma arag wuxuu moodaya marka dee madaxdii iyo boqoradii iyuu yiqiinay markaasuu wuxuu moodayey dee inuu maaragtay ilaa xad waxa weye ama la waardiyeynayo ama su u soo socday ayuu markaas waxa uu la kulmay nebiga calayhi salaatu wassalaam isaga oo weliba khudbaynaya baa la yihi khudbaynaya oo wuxuu isagaa ka sheekeynayo wuxuu yihi intaytu ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam wahuwa yakhdubu faqultu ya rasuula allah rajulu gariib jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu waxa wey nin gariib oon diintiisii garanaynin nebigu waa khudbaynaya dadkii odhan buu ukhudbaynayaa ma oran waar fariiso markaasaanu kuu sheegi doonaa ee aan dadka u dhamayni bal nebigii intuu ka soo degay mimbarkii oo u yimid oo waxa weeye fariisiyey oo khudbadii joojiyey ayuu u sheegay diintii tawxiidkii uga bilaabay oo fariisiyey oo soo dhoweeyey oo diintii baray ilaa aakhir markuu danihiis u dhameeyey ayuu khudbadii ku noqday oo waxa weye markaa khudbadii dib u bilaabay haddana sida imaamu muslim uu werinayo haddaba marka waa min atawaadoc nebigu waxba kama iskama iskalama weynaysiin jirin qof walba oo la hadla mid walba oo u yimaada dantiisu u fulin jiray isaga oon canaananaynin isagoon waxba dhibaynin isago dadka maanta joogana waxa weeye wadaad dersi wada haddii qof u yimaado waar dersigaa naga joojo ku qaylinayaayo waxa weye fariisoor ma aha tawaaduc baa la rabaa way fiican tahay horta aadaabta waxa weeye in la sugo qofku markuu dersi ku jiro ama khudbo jeedinayo markuu khudbadii dhameeyo in la weydiiyo laakin waxa weeye falahamu falaham waxa weeye ninkaani waxa weeye diintiisii buu rabaa inuu soo galo oo islaamo oo diintiisii barto kuwan loo khudbaynayana waa muslimiin haddaba marka waxa weye ninkaan in waxa weye la dedejiyo ayaa ka awleysan oo waxa weye la bara markaa waxaa kaloo cajiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi low duciitu ilaa diraacin aw kuraacin la ajabtu walow uhdiya ilaya diraacun aw kuraacun la qabiltu diraaca waa garanaynaa oo waxa weye de waa garabka waa la garanayaa diraaci kuraacana waa majinta majimaha ariga ayaa kuraac la yihahdaa oo daabada inteeda lugta yare inta hore majimaha marka sida caadiga hadda ina waanu naqaana dhaqankeenna cidno majimaha lamaba cunaba ama waxa weye maraq maraq iyo in wax laga samaysta mooye waaba la iska daadiya haddaba nabigu wuxuu leeyahy aniga haddii xataa qof intuu majin sameeyo oo ii kariyo uu yidhaahdo kaalay oo iiga dhigo cunto igu marti qaado waan cunaya waa ajiibaya ee iskalama weynaanayo dadkeena maanta joogaa haddii qof intuu qof marti qaado oo waxa weeye uu cunto yare iska caadiya xataa u sameeyo waa caayaya muxuu noo soo lugoynaya bay odhanayaan waxa waxaan waxba haysane xagga xagga ayubay ugu abaalgudayaan laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii xataa la iisoo hadiyeeye buu yihi majin anigu waa cajiibaya oo waxa weye ma diidayo waayo sababtu waxa weye kibir agtayda ma yaalo imam albukhaari baa werinaya waana soo marnay inaan maaragtay qofku dumarka markuu nebigu la dardaarmayey midiina midda kale yay xaqirin walow hadday xataa u hadiyeynayso waxa weye majin iyo wixii lamida inay uhadiyeyso iyo maraq iyo wixii lamidaba haddaba marka waxaa loo baahan yahay gabadha muslimada iyo ninkuba inay noqdaan dad mutawaadiciina oo waxa weye aan kibir iyo isla weynan ku jirin ayaa la rabaa qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa muctadilatun fi libaasihaa wa madharihaa waxaa la rabaa gabadha muslimada dharkeeda iyo madharkeeda ay muujinayso waxa weye lebiskeeda inay noqdaan dhexdhexaad inayna noqon israaf iyo faakahaysi iyo dharkii oo lagu cayaaro oo maalin walba dhar inta lasoo gado ay qaar leeyihiin dharkan wuxuu khaas u yahay aroosyada dharkan xafladaha dharkaani lebiska dharkan xagga waxa weye aan markaas dharkiisaa loogu cayaarin bal waxaa la rabaa gabadha muslimada inay noqoto dhexdhexaad inay isdullayso oynan dharba xiranee is isrifrif isku yeesho lama rabo oo waxaa loo baahan yahay quruxdii inay ka muuqato laakiin israaf waa inay iska ilaalisaa waayo sababtu waxa weeye hadday israaf ku dhacdo dee way halaagsamaysaa way halaagsamaysaa waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kana bayna dalika qiwaama ali qawaama alihii subxaana qaadirka wuxuu ku ammaanay cibaad araxmaan inay yihiin kuwa dhexdhexaysanaya lam yusrifuu israaf aan samaynaynin walam yaqturuu qatarkuna waxa weeye is-ciriiriyeynin oo dhib oo dadkii waxa weeye isgelinaynin ciriiri marka lama rabo in la is-ciriiriyo lamana rabo in waxa weeye la iska dhiga keliya maalinba maradii soo baxda waxaa leeyahay waad aragteen dhaqanka in badan dadku isticmaala waxa weeye diricii asbuuca baa lagu leeyahy jabuuti iyo meelahaasaa laga sheegayay waxa weeye asbuuca a asbuuca diricii soo baxay asbuuca dambe la qaadan mayo waxaasi waa faakahaysi iyo waxa weeye tabliis talbiis ibliis weye shaydaan baa u qurxiyey maradii diricii hore oo wiigii hore la qaatay bishii hore la qaatay maxaa gaaraya haddii la qaato maantana waxba gaari mayaan haddana dad badan baad arkaysaa saa samaynaya waxay leeyihin diricii iyo maradii lagu tegay arooskii hore arooskan dambe lagu tegi mayo marka aroos walba waa in isku joog cusub loo gataa waxa noocaasa waa talbiis libliis waa waxyu min ashayطaan nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tacisa cabdu di cabdu dinaari wdirham wاlqatifati wاlkhamiisa waxaa hoogay adoonka dirhamka iyo dinaarka adoonka qatiifada iyo khamiisada waa laba maro wey waa maryo markaa dadku aad u jeclaayeen waxa weye marka wuxuu yihi in ucdiya radiya wa in lam yucda sakid qofka lama raba inuu adduunyo uu isku xiro waxa hadduu yidhaahdo aniga waxa weye maalinba hawadaydu wixii ay rabto haddaan la isin waan caroonaya oo naagtii ay tiraahdo ninkii haddaadan maalinba maro cusub soo gadin wiig walba aadan soo gadin dee mashaakil oo waxa weeye dhibaato waxa noocaasa wax wanaagsan ma aha bal waxa weeye sida saxiixa waxaa loo baahan yahay dadku inay noqdaan isdhexdhexaad oo ay dhexdhexaystaan oo waxa weeye maradii inta ay wanaagsan tahayna in la xirtaa loo baahan yahay dee markay baaba'dana dee markaa lama oranayo ilaa wilaa baabi halawatee waxa weye waxaa loo baahanya in markaa dee wixii ilaahay kuu fududeeyey ayaa la isticmaalaya marka lama rabo khuyalaaga iyo kibirka iyo waxa weye ismuujinta iyo isugufaanka wax wanaagsan ma ah dumarka soomaalidu aad bay u yaqaaniin waxaad arkaysaa maalintay aroos aadayso bay intaanoo dahaba iyo intaanoo waxa weye dhar qurux badan la isku raraya markay gurigeeda joogtana xiran mayso waxa noocaasa wax wanaagsan ma aha ziinada ukhti waxa ugu wanaagsan oo ziinadaada xaq u leh inaad quruxdaada muujisid oo u labisatid waa ninkaaga waynuna soo marnoo soo cadin wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam baynamaa rajulun yatabakhtaru nin waxa weeye kibir iyo waxa weye istijebinaya yamshi fii burdayhi maro isku jooga intuu xirtay istijebinaya oo isla yaaban qad acjabatu nafsuhu naftiisa cajab gelisay fakhasafa allahu bihi alarda dhulka ayaa ilaahay la gooyey fa huwa yatajaljalu buu yihi fiiha ilaa yowmi alqiyaama ilaa iyo qiyaama saaca dhulka ayuaa sii quusaya oo dhulkaa sii liqaya oo waxa weeye dhulka ayuu sii quusaya haddaba markaa waa wax cajiiba wey ninkaas waxaa lagu ciqaabay ilaa qiyaami saaca ciqaabtaasuu ku jira inuu dhulka sii degayo un hoos usii socdo imaamu muslim ayaa werinaya marka kibirkiibaa ciqaabtaa noqotay oo u geysay u waxa weye isla weynaaday ina almar'ata almuslima lata'khudu biziinati alxalaal gabadha muslimadda waxaa la rabaa ziinada xalaasha inay qaadato malaabis wanaagsan inay qaadato dhar wanaagsan oo waxa weeye markaas aynan fasahaad ku samaynaynin iyo kibir iyo waxa weeye israaf ma aha diinta islaamku inay leedahay isdulle oo ha xaragoonin oo dhar qurux badan ha xiranin laakiin wax walba xuduudda sharciga in lagu socdo ayaa la rabaa haddaba gabadha muslimadda ah ee caqliga leh oo diinteeda garanaysa waxaa laga rabaa inay ku dhaqanto huluwina iska ilaaliso waxa weeye ayna dhulkana isdhigin marka dhulkana ha isdhigin oo ha isdulaynin oo waxa weeye arab iyo foolxumayay kaa muuqanin haddii ilaahay ku nicmo siiyey waxa weye nicmadii ha kaa muuqato waayo ilaahay wuxuu jecel yahay qofka hadduu u nicmeeyo nicmadii inay ka muuqato ayuu ilaahay jecel yahay haddaba saasaa la rabaa qofka muslimkaa inuu waxa weeye sameeyo sheikh lislaam ibnu temiya raximahullah ayaa laga soo warinayaa inuu leeyahay maaragtay arrintaas inay waxa weeye gabadha muslimada saas oo adduunkan baad arkaysid adduunkanba gebigiisuba waxa weeye wuxuu noqonayaa wixii aakhiro ku anfacaya adduunkaagana waxa weeye aada markaa alqasdu waltawasud walictidaal macnaha adduunkiina inaad dhexdhexaysatid oo ictidaal samaysid oo dhexdhexaad ah aakhirana ku dadaashid un baa la rabaa laakiin inaad tiraahid maantao dhan adduunyo iyo waxa weye ziinat alxayaati addunyaa ayaan isku mashquulinayaa wax wanaagsan maaha qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa tahtamu bimacaali lumuur waxaa jira waxa la yidhaahdo macaali lumuur arrimaha kuwa sarsare ee macnaha arrimaha sarsare ayna iska ilaaliyo qofku marka wax hammigiisa inay kor u kacsantaha la rabaa inuu aakhire ka fekeraa la rabaa inuu janno siuu ku tegi lahaa inuu ka fekero keliya maaha maanta maxaa xirataa maanta maxaad cuntaa maanta keliya la waxaa la rabaa hamigiisa iyo ihtimaagiisa iyo waxa weye fikirkiisa inuu ku xiran yahay wax sare oo aakhiro iyo waxa weye janno iyo ridada ilaahay suu u raadin laha ridwaanka ilaahay daba gabadha muslimada waxaa loo baahan yahay oo diinteeda fahantay inay waxa weeye waxyaalaha wanaagsan ku fakerto oo waxa weeye aynan marnaba maskaxdeeda ku mashquulin waxyaalaha liita oo waxa weeye safaasif lumuur waxyaalaha liita in allaha caza wajala kariimu yuxibu lkuramaa ilaahay waa kariim waxyaalaha wuxuuna jecel yahay dadka waxa weeye kuramaaga wanaagsan oo wax kastoo wanaagsan buu jecel yahay wa yuxibu macaaliy alumuur waxyaalaha sarsare inuu qofku waxa weeye daa'iman ayuu jecel yahay wa yakrahu ilaahay wuxuu karaahsanayaa safsaafaha safsaafaha safiya waxa weye macnaha waxyaalaha hoose ee waxa weeye aada u hooseeye een macno lahayn imaam dabaraani ayaa werinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku cadaynayo fi saxiix iljaamic sagiir kun sideed boqol iyo ko haddaba marka xadiidkaa wuxuu inoo cadaynayaa ilaahay inuu jecel yahay inuu qofku daa'iman waxyaalaha sarsare ee wanaagsan ee qaymaha leh fi dunya waalaakhira inuu ka fekero laakiin inuu maantao dhan qofkii ka fekerayo wax liita ee hoose ee maanta maxaan xirtaa biri maxaan xirtaa waxaa ku mashquulsan yahay waxay kutusaysaa caqli xumo iyo fikirkiisu inuu aada iyo aada qofkii uhooseeyo oo markaa daciif uu yahay fikirkiisa ayay kutusaysaa marka waxaa loo baahan yahay tahtamu biamri lmuslimiin gabadha muslimadaa inay ku fekerto dadka muslimiinta arrintooda ay ka fekerto siday waxa weye wanaag ugu qaban lahayd say waxa weye ilmaheeda u tarbiyeyn lahayd say saami uga qaadan lahayd waxa weeye dacwada iyo diinta iyo waxa weeye inay ku dadaasho waxa anfacaya dadka muslimiinta waayo qof walba oo muslima waxaa laga rabaa addacwatu ila allah ayaa laga rabaa oo nebigu waa caddeeyey dalab alcilmi fariidatun cala kulli muslim qof walba oo muslima inuu dalabulcilmi sameeyo oo waxa weeye markaa uu dadka muslimiinta wax taro ayaa waajib ku ah oo waxa weeye wuxuu awoodi karo haddii xataa gabadha muslimadaa ay ku dadaasho inay gurigeeda iyo ilmaheeda iyo deriskeeda iyo inay intaa xataa tarbiyeyso waxa weeye waa wax aada iyo aada u wanaagsan oo waxay ka soo baxday markaa arrin aada iyo aada muhiim u ah daraaddeed markaa saxaabada ridwan ullahi calayhim sida waxa weye abubakar iyo maaragtay cumar iyo kulli saasay waxay ugu mashquulsanaayeen inay ku fekerayaan sida nebiga calayhi salaatu wassalaam loogu gargaari lahaa iyo dacwada iyo wanaagga ayay aada iyo aada ugu waxa weye ugu fekeri jireen marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu saa ku daydo saas oo kale caaisha radi allahu canha saasay ahayd oo waxay ku fekeri jirtay inay daa'iman waxa weeye ay maaragtay say dadka muslimiinta wax u tari lahayd ama ha noqoto markaa nashru lcilmi ama waxay wanaag oo ay tarayso oo sadaqo iyo wax walba ayaa markaa loo baahan yahay marka waxayna taasi kutusaysaa inuu qofku waxa weye maaragtay uu caqligiisu sareeyo markuu ka fekerayo dadka muslimiintaa si uu wanaag u gaarsiin lahaa waayo qof walba oo muslima hadda maalintii cumar bna khadaab oo la dhaawacay oo uu dhimanayey waxay tiri caaisha radia allahu canha markii loo soo sheegay oo cabdullahi ibni cumar uu soo diray oo waxa weye ay ogaatay inuu maaragtay dee geeridiisii sii socoto dardaarmaysa waxa weye dadka muslimiinta ah hoggaan la-aan ha uga tegin bal fiirso hoggaan la-aan ha uga tegin isla markiiba waxay ka fekeraysaa dadka muslimiintaa iyo waxa weeye arrintooda ayay ka fekeraysaa oo ha uga tegin bay ku tiri walaa tadachum bacdaka hamalan waxa weye cidlo ha uga dhaqaaqin ee dadka waxa weye istakhlif bay tiri qof kaa dambeeya qof kaa dambeeya u dhiib oo waxa weeye istikhlaaf same haddaba markaa gabadha muslimadda inay ka fekerto waa loo baahan yahay laakiin sida dad badani maanta u fahmeen oo waxa weeye ay siyaasad iyo orod iyo xukun doon uma baahintaa ee waxaan u baahan nahay gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba inay dadka muslimiinta waxay tari karaan ay taraan ayna isaga tagaan oo iska daayaan xukunkan la raadinayo waayo xukunka in la raadiyaa wax wanaagsan maaha nebiguna waa sheegay qofka xukunka u sacyinayo oo raadinaya oo u dadaalaya waxa weeye lagu caawin mayo amaa qofka loo dhiibo oo dadku ku baryaan ilaahigii subxaana qaadirkaa baa ku caawinaya marka siyaasad ma doonayno iyo xukun laakiin waxaan doonaynaa in aynu dadka muslimiinta wixii aynu wanaaga oo tari karno wixii wanaaga oo aynu gaarsiin karno aynu gaarsiino oo ku dadaalno laakiin aynu banaanka ka marno qitaalka iyo xukumka iyo isku dilka taasi wax wanaagsan ma ah qodobka lixaad waxaan kusoo qaadaynaa tukrimu dayf gabadha muslimadda waxa ay karaameynaysaa dadka martida ah waayo martida in la karaameeyo wax aada u wanaagsan nebigu wuxuu yihi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu qofkii ilaah iyo maalinta qiyaamo rumaysan ha karaameeyo martidiisa muttafaqun caleyh haddaba rag iyo dumarba waxaa laga rabaa in martidii la karaameeyo waayo falyukrim dayfahu wa fi xadiisin aakhar falyukrim jaarahu sidoo kale waxa weye ama jaarkii ha noqoto ama ha noqoto martidii in la karaameeyo waa waajib wa fi xadiisin aakhar nabigu wuxuu yihi man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu markuu yihi ayaa la yihi rasuulka ilaahayo wama maaragtay jaa-izatu ay macnaha dayfka see loo karaameynaya qaala wuxuu yihi yawmuhu wa laylatuh hameen iyo maalin diyaaf waa in waxa weye la karaameeya oo maalinta ugu horreysa iyo hameenka ugu horeeya waa in si fiican loo karaameeya wadiyaafatu talaatata ayaam saddex beri ayuu qofku marti yahay wixii ka dambeeya dee dadku ka mid noqonaya famaa kaana waraa'a dalika fa huwa sadaqa saddex beri qofku xaq buu uleeyahay in waxa weye lasoo dhoweeyo o la marti geliyo ama saddex beri wixii ka dambeeya dee dadku la mid yahay waayo qof wuxuu noqonayaa markaa caadi oo dee degaan oo kale qof muqiim oo kale buu noqonayaa marka xadiiskuna waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa werinaya wa min huna kana ikraamu dayfi camalan camal aada u wanaagsan buu ahaa in madadka martidaca la karaameeyo oo aada iyo aada loo wanaajiyo nabiyullahi ibraahim ayaa waxa weye lagu magacaabi jiray ba la yihi waxa weeye oo la oran jiray abdayf macnaha martidu aada iyo aada u karaameyn jiray oo waxa weye maaragtay uu aada iyo aada martida u karaameyn jiray marka hameen iyo maalin bay yidhahdeen culummadu waa ugu yeer oo macnaha dee martidii hameen iyo maalinta ugu horeysa si fiican loo karaameeyo ilaa saddex beri waa ugu badan saddex beri wixii ka dambeeya markaa wuxuu noqonayaa qof dadka kamid ah ayuu kamid noqonaya marka xadiis baa odhanayaa laylaة dayfi xaq waajib calى kuli muslim faman asbaxa bifanaa'ihi fahuwa dayn calayhi fain shaaa iqtidaah wain shaaa taraka qofku xaq wuxuu uleeyahay hameenkii in la karaa hameenkii la martigeliyo waajib weeye haddii marka qof intuu kugu soo hoydo uu markaa qofkii aadan martigelin xaq wuxuu uleeyahay inuu waxa weeye kaa qaato hadduu awoodi karo xaqiisii oo waxa weeye uu kugu qabsado waxa weeye wixii guriga yiilay uu ku yidhaahdo xaq baan uleeyahay inaad waxa aada haysatid aan waxa weeye wax ka cuno haddii markaa uu dee qofkii awoodi karo wey hadduu awoodi kari waayana markaa dee wuu isaga tegaya marka waana xadiis saxiixa bukhaari baa warinaya fi ladab almufrad wa saxaxu sheikh albani fi ladab almufrad toddoba boqol afartan iyo afar raqamka ah marka waa waajib weeye hameenkaas martida in la sooraa waa waajib qof walba oo musliman waajib ay ku tahay marka in lasii karaameeyo oo lasoo dhaweeyo oo waxa weeye aad iyo aad loo karaameeyo ayaa markaas wanaagiina sii noqonaya laa khayra buu yihi nabigu fi man laa yudiifu qofkii waxa weeye aan dadka karaamaynin sooraynin soo dhaweynaynin wax khayra male imaamu axmed ayaa werinaya wa saxaxu sheikh albani raximah llah fi saxiixi iljaamic ayuu ku saxiixinayaa haddaba markaa khayr male qof dadka martida oo masaakiinta ka seexanaya oo waxa weye aan soo dhaweyneynin dadkii martida ahaa nebigu wuxuu dhihi jiray saxaabada markuu meel u dirayo in nazal in nazaltum biqowmin fa umira lakum bima yanbagii lidayfi faqbaluu war haddii aad dad ku hoyataan safar baatiin haddaad dad kusoo martidaan oo markaa laida sooriyeeyo aqbala fa in lam yafcaluu haddayna saas samayno ida sooriyeyn fakhuduu minhum xaqa adayf aladi yanbagii minhum lahum macnaha ka qaata xaqii martida ee macnaha wax hameenkaas idinku filan ka qaata oo xoog uga qaata hadday idii diidaan waa laga qaadanaya marka oo waxa weeye waa laga qaadayaa bukhaari iyo muslim baa werinaya haddaba markaa waa waajib mana la diidi karo ikraamu dayf marka waa khuluq islaamiya oo diinta islaamku la timid waana hameynaya maalinta ugu horeysa in si fiican loo sooro waxa weye saddex beri haddii qofki uu joogo wax ku filan la siiyo amaa wixii ka dambeeya waxa weeye waa salaad haddaba arrin kale baa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sii baraarujiyey dadka qaar baa dhihi kara hade qofkii hadduu yimid anigiina aan wax ku filan hayn qadadii aan karsannay qofkiina uu yimid de maxaanu siinaa ma cashadeedii baanu siinaa mise qadadeedii nebigu wuxuu leeyahay dacaamu thnayni kaafin thalaatha dacaamu thnayni laba cuntadii loogu talagalay saddex bay ku filan tahay saddex cuntadii loogu talagalayna afar bay ku filan tahay waharuma jara afar wixii loogu talagalay shan bay ku filan tahay shan wixii loogu talagalay lix bay ku filan tahay haddaba cuntadii la isugu talagalay haddii qofkaani uu yimaado oo wax ka cuno laa ba'sa bihi wax dhibaataa male ilaahay baa barakaynaya xadiiskuna muttafaqun caleyh marka waa in la yidhaahdo tafadal maaha inuu qofkii la yidhaahdo waxba uma hayne albaabka laga soo xiranayo wax fiican ma aha xadiid kale wuxuu ku yihi dacaamu lwaaxidi yakfi itnain labo hal qof cuntadii loogu talagalay labay ku filan tahay dhaqankaa inaguba soomaalida aad baynu uleenahay qofkii maanta meelahaasaad soo maray duurkii waa soo tukatay qof baa laga yaaba inu iska kaasoo raaco ama adigu soo kaxay sidoo tidhahdina keen oo ila qadee gurigii baad imaanaysaan qadadii keligaa laguu dhigay ayaa laga yaaba markaa labadiinaba wada ku filanta waayo inaad aada u dheregtid muhiim ma aha laakin dee labadiiniba ilaahay baa idii barakaynaya wayda ku filaanaysaa marka waa in saas waxa weeye la sameeyo wa dacaamu itnaina yakfi arbaca buu yihi nebigu laba wixii loogu talagalayna afar bay ku filan tahay afar wixii loogu talagalayna sideed bay ku filan tahay haddii waxa weye iimaan la isgeliyo wey oo waxa weeye imaamu muslim ayaa werinaya haddaba waxaa la rabaa gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba inayna naftooda xaraj ku gelin qof martiya oo u yimid wixii la hayo unbaa la wada cunin wixii aan lahaynna hade waxa weeye muhiim ma aha oo waxa weye laisku mashquulin mayo lamaba hayaba haddii aan marka wixii lahaynin oo markaasi ayba kuba filaynba dadkii dee martidaa la waxaa wanaagsan in martida la siiyo dadkii guriga iska lahaana dee ay iska qadaan oo waxa weeye ay maaragtay ixtisaaban liajri ajir ay ilaahay ka dalbadaan waxaa dhacday nin baa nebiga usoo martiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa marti gelinaya ninkan oo waxa weeye gurigiisii intuu nebigu tegey oo dumarkiisii buu yidhi nin martiya wax la siiya ma haysaan siiraan waxba ma hayno markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa ii marti gelinaya dadkii buu la hadlay nin baa markaa wuxuu yidhi ansaar ah ana anaa marti gelinaya rasuulka ilaahay wuu kaxeeyey ninkii ansaarta ahaa gurigiisii buu tegey markaasuu naagtiisii wuxuu ku yidhi akrimii dayfa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ninkaana waa martidii nebiga ee karaame faqaalat waxay tihi maa cindana ilaa quutu sibyaan wixii caruurta cashadii aan siin lahaa maahay wax kale maba hayaba markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii xaaskiisii fahayi'ii dacaamaki cuntada diyaari wa aslixii waxa weeye ciyaalkana seexi waxaadna samaysaa sidii qof faynuusta hagaajinaya markay mugdi noqoto hameenkii mugdi noqoto aaskii baa madoobaanayo waa hamayn mana jirin nalal iyo sidii qof faynuusta hagaajinaya intay iska dhigtid qofay markaa ka dantay iska dhig oo dem faynuusti demi cuntadiina soo diyaari kabacdi markaas loo keeni cadaysid waxay sameeyeen marka ninkii iyo xaaskiisii waxaa la iska dhigay sidii dad wada cashaynaya oo kulli cuntadii cunaya cuntadii intii yaraydoo la hayeyna ninkii martida ahaabaa loo dhigay waxay iska dhigayaan marka wax la cunaya umana jeedo isagiina cuntadiibuu cunayaa oo wuxuu moodayaa dadka hore inay cunayaan sidii buu ninkii martida ahaa ku cashieyey iyagiina waxay seexdeen iyagoo gaajaysan subaxdii markii nebigii u tageen ayaa nebigu wuxuu ku yidhi laqad cajiba allahu min saniicikumaa bidayfikuma alleyla xala waxaad samayseen ilaahay baa idinla yaabay rabbigii subxaana qaadirka ah arrin lala yaabaad samayseen faanzala allahu ilahay baa wuxuu soo dejiyey wa yu'hiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa waman yuuqa shaxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun haddaba marka waa arrin aada iyo aada u cajiiba in waxa weeye qofkii uu waxa weeye wax alla wixii isagu markaa u baahnaa oo naftiisi iyo ilmihiisi iyo caruurtiisii xaaskiisii kulli wuxuu ka hormariya dayfkii a bukhaari iyo muslim ayaana arrinta werinaya saas ku werinaya waa arrin marka aada iyo aada u wanaagsan bay sameeyeen oo waxa weeye ay martidii siiyeen wixii yaraayo ay hayeen oo isagii ay waxa weye ay siiyeen iyagiina ay gaajoodeen haddaba marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu saas sameeyo ayaa loo baahanya oo haddii cuntadii aan dadkii ku wada filayn martida in la siiyo dadkii ahlubeytka ahna gurigoodii bay joogaane iyagu markaa ay iska qadeen oo waxa weeye ilaahay baa wax ka wanaagsan siinaya qodobka toddobaad waxaan kusoo qaadaynaa tuuhiru calaa nafsiha nafteeda nafta kale ay ka horumarinaysaa oo waxay iyadoo u baahan ayay dadka kale siinaysaa gabadha muslimadda waxaa laga rabaa inay walaalaheeda kale oo gabdhaha muslimaadka dadka muslimiinta dadka dhibaataysan inay nafteeda ka hormariso oy dad ka hormariso oo nafteedu waxay u baahan tahay ay dadka kala siiso oo waxa weeye ay iyadu nafteeda ay dib u dhigto dhaqankaasna aada iyo aad ayay soomaalidu uleeyihiin oo waxa weeye weliba khaasatan dumarku cuntadii guriga tiilay haddii ayna dadkii ku filayn in badan baa arkaysaa iyadii oo qadaysa hooyadii guriga dadkii kalena siinaysa iyo martidii wاladina tabawa'u اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima uutuu wayu'hiruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa ansaar baa lagu ammaanay in ay naftooda ay nafta kale ka hormarin jireen oo qofkii wixii naftiisa u baahan tahay ayuu wuxuu siinayaa walaalkiisa muslimka oo muhaajirkaa ayuu siinaya walqad kaanat xayaatu nabiyi sala allahu alayh wasalam xaafilatan biliifaar nebiga sunihiisii markaad fiirisid iyo siiradiisii aad iyo aad bay ugu badnayd in waxa weeye waxa weeye qof walba qofka kale oo walaalkiisa uu waxa weeye ka hormariyo waxa weye naftiisa uu dib u dhigo oo waxa weye uu hormariyo qofka kale oo walaalkiisa waaya waxaa soo aroortay an anabiy sala allahu alayh wasalam sida uu ka warinayo sahl ibn sacd radi allahu canhu ana imra'ata jaءat ilى rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam biburdatin mansuuja na qof dumaraa nebiga waxay u keentay maro qurux badan oo la xirto aada u wanaagsan markaasay waxay tihi rasuulka ilaahow nasajtuhaa biyadaya maradan gacantaydan ku sameeyey si adiga aan kuu siiyo faakadaha nabiyu sala allahu alayh wasalam maro wanaagsan oo qurux badan bay adigu xirtay fakharaja ilayna wuu noo soo baxay isagoo wata faqaala nin baa waxau yihi markaa rasuulka ilaahi aniga maad isiisid markaasuu ma axsanaha wanaagsana aniga maad isiisid markaasuu yihi nacam waa ku siinaya nebigu waa fadhiistay guriguu galay maro kaluu soo xirtay waa usoo duuduubay waa siiyey kabacdi markaa ayaa raggii qaar waxay ku yidhaahdeen war nin khalad baad samaysay maxaad nebiga marada uga furan markaasuu yihi wallaahi ugama furan inaad xirte inaad xirtee waxaa nebiga uga qaatay maradaa uu xirtay inay kafantayda noqoto oo barakadiisa marka ninkaani marada wuxuu nebiga u weydiisanayey in kafan looga dhigo markuu dhinto meel buu dhintay oo kafan baa markaas looga dhigay fa kaanat kafanuhu kafantiisii bay noqotay haddaba marka macalshaahidku waxa weeye nebigu maradii uu sa hadeer loo keenay ninkii yiri isi buu horey ka siiyey marka nebigu naftiisa wax la weydiiye maba celin jirinba wixii la weydiiyo waxaa isii hadduu hayo horay buu ka siin jiray wuxuu kaloo yihi nebigu isagoo ku amaaraya nimankii ashcariyiinta ahaa nimanka ashcariyiinta haddii ay waa qabiil jirabi ahaayeen oo yamana haddii ay safar ku jiraan oo cuntadii ka dhammaato oo wax yar ay harharo inta isku keenaan oo isku daraan safar baa lagu jira nin walba cuntu wataa saada intay isku dardaraan ayay qeybsan jireen wuxuu yihi marka nebigu fahum minii wa ana minhum anigu iyagaan ka mid ah iyaguna anay iga mid yihiin ee dariiqaygii bay ku socdaan oo waxa weye aadaabteydii bay ku socdaan oo waa dad wanaagsan muttafaqun caleyh marka waxaa la rabaa haddii matalan jamaaco la yahay safar lagu jiro dadkii qaar baa ka go-aysaa saabkii qaar baa gaajoonaya in wixii la qaybsado sidoo kale deriska in la eego daa'iman oo waxa weeye wixii maaragtay derisku dhibaato ay qabaan dhibta lala qaybsado famaa ajmala haada maxaa ka wanaagsan marka in saas wax walba oo dadka muslimiinta ee aadaabta hadday ku dhaqmi lahayn aad iyo aad baynu wanaagsanaan lahayn laakiin aadaabtii islaamka markii laga tegey ayaynu kharaabnay waaya qodobka sideedaad waxaanu kusoo qaadaynaa tukhdicu caadaataha waxa weye gabadha muslimada ah caadaadkeedii ay haysatay oo diinta islaamka waxa weeye caadaadkeedii dhaqankeedii ay haysatay waxay u bandhigaysaa diinta islaamka wixii diinta waafaqa fa bihaa wa nicma waa wax wanaagsan way wadanaysaa marka caada waxaa la yidhaha dadku waxay kusoo koreen oo waxa weeye aan markaas adilo iyo diin ku faraysa jirin laakiin aad ka soo gaartay dadkaagii iyo dhaqankaagii aad ku soo kortay waxyaalaha marka caadaadka la yihaahdo iyo dhaqanka waxay u qaybsamaan saddex qaybood wax diinta waafaqa waa wax wanaagsan wax diinta ka hor yimaada waa wax xun waxaan diintii kana hor imaan waafaqinna ee waxa weeye iska mubaaxa haddaba marka wixii mubaaxa iyo wixii diinta waafaqa waa lagu dhaqmayaa oo caadada waa lagu dhaqmayaa way fiican tahay amaa wixii diinta ka hor yimaada banaankaa laga maraya banaanka ayaa laga maraya matsalan dadku dhaqan waxay uleeyihiin inay guriga sawiro sursurtaan waa caadooyin ay dadku iska caadaysteen waana caado xun saa daraaddeed markay caaisha guriga suratay maaragtay daahi sawirada iyo wax ku yiileen nebigu waa ka xanaaqay ina aladiina yasnacuuna buu yihi hadihi suwar yucadabuuna ywma alqiyaama yuqaalu lahum axyuu ma sanactu ma khalaqtu balufes muttafaqun caleyh markay qiraam yara oo sawir iyo wax ku yaaleen ay guriga suratay dumarkuna waa caadadooda inay maaragtay daah yaroo qurux badan iyo guriga ku xirxiraan oo sawiro iyo wax ku yaalin waa ku xanaaqay nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuuna yidhi kuwa noocaad samaynaya aakhira waa la cadaabaya wixii aad samayseen nafgeliyaa la odhanaya xadiid kale wuxuu hayaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiya cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama aladiina yudaahuuna waxa weye bikhalqi illah kuwa cadaabta ugu adag maalinta qiyaamaha gelaya waxa weeye kuwa sawirada samaynaya oo khalqiga ilaahay isku dheerinay waa markii saa leeyaha nebigu maxay ahayd waa mar qiraam yara daah yara baan waxaan oo sawir ku yiilay ayaan waxaan daah uga dhigay bay tiri meel yar oo daaqadoo guriga oo tamaatiil ku yiilay markaasuu nebigu ka carooday waan jeexjeexnay bay tiri oo barkimaha waxaan uga dhignay xashka gudaha laga geliyo وعn cbdاللhi بن cabاs radي الlhu عnhu qاala samictu rasuul الlahi صل slam yqulu kul mصwiri fi الnar yujcalu lahu bkuli suuraةi sawarahaa nafs fayucadibhu fi جahannam masawir walba oo uu sawiray waxaa loo gelinayaa naarta markaasaa ruux la gelinayaa lagu cadaabayaa markaas waa arrin aad iyo aad u khatara markuu cabdullahi bni cabaas xadiidkan warinayay nin baa weydiiyey oo wuxuu yidhi waxaan sasawiraa oo farshaxanaystaan ahay waxaasan ka shaqaystaa markaasu xadiidkan u sheegay ninkii baan naxay markaasu cabdullahi bni cabaas wuxuu ku yidhi fain kunta laabudda faacilan haddaa tahay mida ilaa wa ilaa daynaynin fasnaci ashajara wamaa laa ruuxa lahu waxaad qurqurxisaa geedaha iyo waxaan naf lahayn ee wixii nafle isaga dheerow oo banaanka ka mar waayo waa arrin aad iyo aada u khatara waxaa kaloo muhiim jiddana gabadha muslimadda inay ogaato gurigeeda malaa'ig ma soo gelayso haddii sawiryaal laa tadkhulu almalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura buu yidhi nebigu malaa'igtu ma soo gelayso guri ay uu ku jiro ama sawir uu yaalo waa in marka la iska ilaaliyo arrinta noocaasa waa caado xun oo aada iyo aad u daran wey marka in la iska ilaaliyo oo laga digtoonaadaa la rabaa maaha in la yidhaahdo waa caado iyo weligayaan samayn jirnay iyo waxaa looma baahna malaa'igtii ilaahay baa kaa cararaysa oo aan kuu soo gelaynin nacladdii ilaahay baa ku dhacaysa waxaasoo dhan baa imaanaya haddaba marka waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo nusuustuna aad bay u fara badan tahay oo xarimaysa sawirada iyo waxyaalaha noocaasa oo dhan in banaanka laga maro haddaba caadada noocaasa oo dadku barteen oo guri baad soo gelaysaa waxaa aada iyo aada u xun oo caado xun ah gurigii baad soo gelaysaa fadhigaa lagu fariisinayaa fadhigii waxaa suran naagtii dhamayd oo guriga lahayd oo caruurta dhashay oo qaawanoo sawiran oo waxa weye issoo qorxisay oo sawirkeedii halkaa iyadoo waxa weye qaawan oo isa soo sawirtay ninkii oo isagana xagga waxa weye isa sawiray waxa weye ilmihii oo gabdhihii oo xagga wixii oo dhan gurigii oo dhan guri shaydaan buu noqonaya guriga noocaasa raxmad iyo naxariis ma taalo oo mawadda iyo raxma imaan mayso waayo shaydaan baa lugta ku walaaqaya marka waa inaan iska ilaalinaa oo caadada noocaasi aynu joojinaa bal waxaa loo baahan yahay wuxuu leeyahay sheekh cuthaymiin raximahullah waxyaalaha caadaadka ah hadday diinta waafaqaanna waa khayr haddayna diinta waafaqinna dee qofku inuu banaanka ka maro waa waajib amaa waxyaalaha caadaadka ah inuu mubaax ahee aan diinta ka hor imaanaynin de inaad taadi iska haysatid marka oo tii aad dadkaaga ka soo gaadha iska haysatid ayaa ka wanaagsan intaad maalinba mid cusub iyo dad cusub caadadooda aada raaci lahayd taadi inaad iska haysatid baa ka wanaagsan laakiin wixii diinta ka hor imaanaya banaanka ka mar caadooyinka xunxun waxaa ka mid a oo dadku sameeyaan in ay dadka qaarkood ku daydaan gaalada oo markaa ay weelka ama dahabka ama fidadaa ay wax ku cunaan nebiguna waa nahiyey oo waa inoo sheegay waxa weeye aladi yashrabu fi aaniyati alfidati inamaa yujarjiru fi badnihi naara jahannam xadiidkii umu salama qofka weelka dahabka iyo waxaa wax ku cunaya waa qof naar qurqurinaya naar qurqurinaya kan wax ku cunaya iyo kan wax ku cabaya labadaba sida axaadiisu caddaynayso man shariba fi inaa'in min dahaba aw fida qofkii ku cuna ama ku caba naar buu cabayaa naar buu qurqurinaya macnaha hadda hadduuna naar cabaynin aakhiro markuu tago de naar baa lagu abaalmarinaya in la yidhaahdo cab oo qurquri saaad adduunka ugu qurqurinaysay weelkii lagaa nahiyey aad wax ugu cunaysay haddaba marka arrintaana la iska ilaaliyo oo caadaadkaa xunxun aynu iska ilaalino oo waxa weye aada iyo aad hala wadi toonaado qodobka sagaalaad ta'khudu biadabi alislaam aadaabta islaamkay qaadanaysaa fi dacaami washaraab markay wax cunayso iyo markay wax cabayso iyo guriga ide iyo kulli ilmaha ku tarbiyeynaysa aadaabta islaamka aadaabta islaamku marka waxa weeye marka wax la cunayo aadaab bay leedahay laabudda cunto marka la cunayo waa in isimka ilaahay laga bilaabaa oo bismi illaahi la yihahda waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii yaraa ou barayay wuxuu ku yidhi sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul mima yeliik ilaahay magiciisa xus ka cun midigtana ku cun waxa ku soo xigana cun oo dhinaca ku soo xiga ka cun haddaba marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu saddexdaas aadaab la yimaado bismi illaah inuu midigta ku cuno inuu markaa cuno cuntada dhinaciisa uu ka cuno ee una dadka kale dhinacooda u tilaabin hadduu qofku marka ilaawo bismi illaahidii marka uu dhexda maraya hadduu xusuusto wuxuu odhanayaa bismi illaahi awalahu wa aakhirahu ayuu odhanayaa sida xadiidka saxiixa oo xadiidkii caaisha uu ku caddaaday nebigu uu yihi idaa akala axadukum falyadkur isma allah ilaahay isimkiisa ha xuso fa in nasiya hadduu ilaawo oo uu xusuusto kabacdi muxuu samaynayaa markaa falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirahu awilkiisa iyo aakhirkaba ilaahayga subxaan qaadirka ayaan waxa weye xusaya waana xadiis saxiixa sida abu daawuud iyo keyrkiiba ay werinayaan waaya ama almas'alatu athaaniya fahiya waxa weeye akluhaa biyamiiniha gacantiisa midig inuu ku cuno midigta inuu ku cunaa la rabaa qofka muslimkaa gaalada in lagu daydo ma aha waa arrin aada iyo aada u xun inuu qofku inta gaalada ku daydo bidixda wax ku cuno waayo nebigu waa amray oo xadiidkaasuu inagu amray oo yidhi shaydaankaa bidixda wax ku cune bidigta wax ku cunina idaa akala axadukum falyaakul biyamiinihi waar midigta wax ku cuna buu yidhi hadaa cunaysaan faidaa shariba haddii uu wax cabayana falyashrab biyamiinihi midigtiisaa ku cabo faina ashaydaana yaakulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalih shaydaanka ayaa bidixdiisa waxna ku caba waxna ku cuna waana xadiis saxiixa imam muslim baa werinaya waaya xadiid kaloo nahayana saasoo kale kusoo arooray laa yaakulana axadukum bishimaali qofkii yuuna bidixda wax ku cunin waxna ku cabin fa ina ashaydaana yaakulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalihi waay imaam muslim baa werinaya wa kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa ra'aa axada ya'kulu bishimaalihi waxaa la rabaa gabadha muslimada hooyada muslimadaah hadday aragto ilmihii iyo dadkii guriga joogay oo bidixda wax ku cunaya inay ka nahyido maanta waa maclasafi shadiid dad badan baad arkaysaa oo waaweyn oo mar walba bidixdii wax ku cunaya markaad tiraahda war bidixda wax ku cunana midigta ku cun cududaar iyo hadal iyo muran la imaanaya ama maalin walba sidii kusii socda ama majliskaas aa fadhidid ay kugu kalifayso inaad toban jeer u sheegtid oo mar walba waxa weeye waxa weye bidixdii wax ku cunaya waa arrin aada iyo aada u xun oo aan wanaagsanayn nebigu aad buu dadka uga nahyini jiray waxaana dhacday nin baa maalin agtiisa cuntadaa la cunayey markaasuu wuxuu arkay nin bidixda wax ku cunaya markaasuu wuxuu yihi kul biyamiinika waar midigta wax ku cun qaala markaasuu ninkii wuxuu yihi laa astadiicu ma awoodo kibir baa u diidayey iwuu awoodi kare markaasuu nebigu wuxuu yihi lastadacta weligaa ha awoodin raawigu wuxuu leeyahy marka xadiidka warinayey maa manacahu ila alkibru kibir baa u diiday famaa rafacahaa ilaa fiihi ila nebigii hobaaray gacantii dib dambe uma uu soo qaadin waaba qallashayba gacantii imaamu muslim baa werinaya haddaba marka waxaa dhici karta qofka maanta diidaya sunihii nebiga in habaarkii nebiga ku dhaco oo waxa weye qofkii gacantiiba ay qalashaba marka waxaa loo baahanyaa in ilaahay laga cabsado oo waxa weeye midigta wax lagu cuno xagga midigtaada xigtana aada cuntada ka cuntid xataa haddii dadka martida ah aada sooraysid ama dadkii cunto siinaysa ama cabitaan dhinaca midigtaa lagaga bilaabaya alaymanu falayman midigtaa laga wadaya nebigu wuxuu yihi midigta ayaa laga wadayaa oo waxaa dhacday maalin in nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo wax cunaya cana la cabayey nin acraabiha la fadhiyey iyo abubakar iyo kulli markaasuu nebigii ninka acraabigaa midigta ka fadhiyey ninkiibuu u dhiibay sidoo kale cabdullahi ibni cabaas isagoo la fadhiya oo midigta ka fadhiya rag waaweyn oo kale oo la fadhiyaan abubakar iyana ayuu nebigii markuu cabay oo loo keenay ayuu markaa wuxuu yihi midigtii midigtaa xaqu lehe odayaasha mau dhiibaa oo ma u fasaxaysa markaasuu yihi may uma fasaxayo raadkaaga waxa weeye horta in aniga raadkaaga ka barakaystaan raba marka waa arrin muhiima oo waxa weye aad iyo aada muhiima midigtaa lagaga bilaabaya oo qofka cuntada loo dhiibay oo ugu horeeya inuu midigta ka wado weeye oo waxa weye markaa uu midigta ka wado ayaa la rabaa marka aadaabta islaamkay kamid tahay oo marka cuntada iyo la cunayo waxa weeye loo baahan yahay in waxa weye la sameeyo oo waxa weye la bara ilmaha yareerkaa cuntada markay cunayaanba la yidhaahdo marka ugu horeysaba bismillah dheh midigta ku qabso lagu tarbiyeeyo oon ilmihii hadhow markay weynaadaan dhibaatay noqonaysaa intay yar yihiin in lagu tarbiyeeyo baa la rabaa iyagu aada u yar baa la rabaa in lagu tarbiyeeyo waya haddaan marka lagu tarbiyeeyo markay saa u yaryar yihiin hadhow waxaa imaanaysa wixii inay aada iyo aada ugu adkaato oo markaa waxa weeye ay ka fuqi kari waayaan wixii ay barteen oo waxa weeye caadadii ay ka qaalin noqoto haddaba gabadha muslimada ah hooyada muslimada ah waxaa la rabaa gurigeeda ilmaheeda inay saa ugu tarbiyeyso tarbiyadaa islaamiga oy aada iyo aada ugu dadaasho amaa masalada saddexaad oo ah inuu ka cunayo qofku mima yaliha camalan bilaadaab alislaamiya aadaabta islaamka ayaa ku soconaysa waayo nebigu wuxuu yihi yaa gulaam sami illah wakul biyamiinika wakul mima yaliik waxa ku soo xiga dhankaaga ka cun ayuu yihi wiilkaa wiil yar buu ahaa camar ibn abi salama ayuu ahaa wuxuu yihi kuntu gulaaman fi xijri rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wa kanat yadii tadishu waxa weeye fi saxma ilmo yar baan ahaa gurigaan joogay cuntada marka la cunayo cunug yar baan ahaaye gacantaydaa iska warewareegeysay oo dadka dhinacooda iyaan iska iskala gelay kaasaa nebigu saa igu yidhi oo yidhi dhinacaaga ka cun midigtana ku cun bisinkana qabo walow ilmihii isagoo saa u yar buu nebigu baray dib dambe ugamaana tegin buu yidhi oo waxa weeye saasaan ahaan jir sidoo kale waxaa aadaabta islaamka ka mid a in ilmaha la baro in midigta wax lagu cuno laan laxantoobsanna cuntada eh saddex farood ama faraha foodooda cuntada lagu qaato oo waxa weeye si fudud oo tartiiba loo qaato ee sida dadka qaarkood aad moodid inay daraayo ka boobayaan oo gacmaha ka buuxsanayaan ma wanaagsana ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam buu yihi anas nebiga ayaan arkay kacb ibn malik wey nebigaan arkay oo ya'kulu bihalaati asaabiic saddex farood wax ku cunaya suulka iyo labadaa farood oo soo xigta ayuu saa ugu qabsanayey oo waxa weeye cuntada wax yar intuu qaato tartiib wax yar afka u geshanayey imaamu muslim ayaa warinaya marka waxaa la rabaa ilmaha in aadaabtaa la baro waxaa kaloo ka mid a aadaabta ilmaha la barayo nebigu amri jiray in waxa weeye faraha markii cuntada lagu cuno in faraha la leefo oo waxa weeye farihii intii ku harhartay horta marka hore laga murdisto kabacdi markaa waxa weye la iska dhaqa farihii ama la iska tirtiro xeeradana cuntada aan looga tegin oo cuntada laga tegayo soomaalidu waxay ku leeyihiin ham baan reebeynaa markaasa cuntadii laga tegayaa hadhow la daadinaya nebiguna wuxuu yidhi ha ka teginina waayo ma garanaysaan fii ayi tacaamikum albaraka ma garanaysaan meesha barakadu kaga jirto cuntadii anas ibnu malik radi allahu canhu waxau leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa akala dacaaman hadduu cunto uu cuno laciqa asaabicahu farihiisa saddexdii farood oo uu ku cunay uu leefi jiray haddii dhulka wax kaga dhacaanna wa qaala wuxuuna yidhi nebigu idaa saqadat luqmatu axadikum haddii cuntadu dhulka idinka dhacdo falyakhudhaa kor ha usoo qaato oo ha iska tirtiro oo ha cuno walaa yadacha lishaydaan shayddaanka yuu uga tegin qaala anas wuxuu yidhi wa amaranaa wuxuuna amray an nasluta sacqa qasca inaan xeerada murdinno oo aanu cuntada ka dhamayno wa qaala wuxuu yidhi inakum laa tadruuna fi ayi dacaamikum albaraka ma garanaysaan cuntada meesha barakada iyo wanaaggu kaga jiro imaamu muslim ayaa werinaya oo waxa weye saa ku werinaya haddaba marka waxaa loo baahan yahay aadaabtaas ma aha sida dadka qaarkood aaminsan yihiin qofku hadduu faraha ileefo ama uu xeeradii dhameeyo inay leeyihiin waar miyuuna dhergin waar usoo biiso oo waxa weeye ugu soo dara maya qofku isagoo cuntadii aan u baahnayn ayaa la rabaa aadaabtii inuu maro islaamiga ahayd oo nebiga ku daydo aadaabtii uu ina baray ee ma aha iimaan la-aan iyo waxa weeye shaydaanku waxa uu dadka ka dhaadhiciyey oo uu u tusay qofka saas u samaynaya inuu qof iimaan la-yahay ama aan dhergeynin ama waxa weeye waxyaalahaas shaydaan baa dadka ugu warramay haddaba cuntadii markii la dhameeyana waxaa la rabaa in la baro ilmihii iyo dadkii kaleba alxamdu lilah inay yihaahdaan waxaa nabiga ka sugnaatay inuu ohan jiray aam markii cuntadii la dhameeyo alxamdu lilahi kahiira طayiba mubaarakan fiih waxa weeye ama alxamdu lilah inuu qofki yihaahdo ayaa maaragtay aad iyo aad logu baahan yahay ama uu yihaahdo sida kaleo ducada kaleo nabiga ka sugnaatay alxamdu lilahi aladi acamanii hada warazaqanii min gayri xawli mini walaa quwa waxa weeye inuu yihaahdo ilaahigii waxaa mahad iskaleh iquudiyey oo cuntadaan igu quudiyey aniga oo aan awood iyo xoog ku keensan oo waxa weye aan awood ulahayn waana xadiis saxiixa saasaa marka loo baahan yahay akhawaati fillah in lagu tarbiyeeyo ilmaha waxaa kaloo aadaab muhiim jiddan ah in ilmaha iyo dadka waaweynba la baro cuntada inaan wax laga sheegin maa caaba rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam dacaaman qad ayuu leeyahay maaragtay abi hurayra weligii nebigu cunto ma ceebayn in ishtahaahu akalahu wa in kariha tarakahu hadduu nebigu uu jeclaadana wuu cuni jiray haddii uu karaayeystana waa isaga tegi jiray inuu qofku cuntada ka taga ceeb ma aha oo ihaahdo cuni kari maayo laakiin inuu caayo ama wax ka sheegaa ceeb ah taasa aada iyo aada u xun wax wanaagsanna ma aha wa min aadaabihaa waxaa ka mid a sharaabka qofku markuu cabayo inuu aadaabtii islaamka ku cabo oo uunan ku neefsan oo waxa weye maaragtay uunan ku neefsan sharaabkii oo markuu sharaab cabayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii qofki inuu sharaabkii cabayo yuunan ku neefsanin oo ha u neef jirto oo waxa weeye banaanka waxa weye haddaad wixii cabtay waxa weye u neefso laa tashrabuu waaxida ka shurbi albaciir hal mar ha qurqurinina sharaabkii hal mar intaa weelkii qaadatid oo qurqurisid ha dhammaynin waayo sababtu waxa weeye geela ayaa saa sameeya walaakin ishrabuu matnaa wa thulaat ay macnaha intaad qurqurisid oo afka ka qaadid oo neefsatid wax yar u neefsiro siduu xadiid kale yihaahdeen saxaabadu anas uu leeyahay kaana nabiyu sal l slam yatanafasu fi sharaabi halaatan saddex jeer ayuu ka neefsan jiray macnaha xoogaa buu qurqurinayaa wuu u neef tiranayaa hawadii buu iska saarayaa haddana wuu qurqurinayaa haddana wuu markaa neefsanayaa haddana qurqurinayaa saddex jeer marka saasaa la rabaa in sharaabka hal mar in la qurquriyo ma fiicna waa in tartiib saa loo sameeyo wuuna nahiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam in sharaabka hal mar waxa weeye saas uu qofkii u qurquriyo sidoo kale wuxuu nahiyey nebigu in istaaga wax lagu cabo nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam in waxa weeye istaaga wax lagu cabo wuxuu arkay wuxuu sida uu leeyahay abi saciid ra'aa wuxuu arkay nin oo waxa weye marat saas samaynaya oo istaagii wax ku cabaya marka wuu ka nahiyey markaa hal neefsi hadduu qofku ku cabana oo saas oo kale hal hal mar uu maarata saas oo kale sameeyey markaasuu waxa weye nebigu ka nahiyey marka waxaa wanaagsan inuu qofku fadhina wax ku cabo una neeftirto oo una wixii qurqurin oo waxa weye una fadhi ku cabo oo waxa weye nu istaag ku cabin waayo istaago ma fiicna oo waxa weye maaragtay ilaa nebigu ku tilmaamay axaadiista qaarkood in waxa weye shaydaan wixii kula cabayo haddii aad waxa weye saas istaaga ku cabtid wax wanaagsanna ma aha waana khilaafu sunna marka sunnaha in la waafaqo oo qofki sunnihii ku socda baa la rabaa oo waxa weye aad iyo aad isaga ilaaliyo daba aadaabta islaamku aad iyo aad bay u badan tahay in la bartana waa waajib oo qof walba uu la yimaado aadaabta islaamiga ahayd laguna dhaqmo sida dadka qaarkood ay sameeyaan oo caadada dhaqanka gaalada keliya la qaatana ma wanaagsana ee waxaa fiican caadadii islaamiga ahayd iyo dhaqanka islaamiga in la barto oo lagu socdo wallahu aclam wabilahi tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin